subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal ururada haweenkai somalilan ayaa shalay soo saaray bayaan ay kaga soo horjeedaan go'aanu dhowaan baarlamaanka somalilan ku laalay kootada haweenka iyo beelaha gabooye ee doorashooyinka soo socda warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa magaalada hargeysa ka soo dirtay wariyaha v o eda sagal mustafa xasan nuur kulan ay isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka ah ayaa waxay warmurtiyeed ka soo saareen laalida qoondada haweenka iyo beelaha gabooye ee doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee golaha wakiiladu ka saareen xeerka doorashooyinka islamarkaasina ay ansixiyeen waxaa bayaankani u akhriday warbaahinta marwe sucaad ibraahin oo ka mida dadka u ololeeya arrimaha bulshada iyo haweenka marwoy mudanayaal iyo marwoyn sidaa ka warqabtaan haweenka somalilan waxay kaalin muhiim ah kaga jiraan dhismaha dhaqan dhaqaale ee bulshada ee jamhuuriyadda somalilan haweenku waa rukunka ugu weyn ee gudub socodka dimuqraadiyadda iyo hanaanka doorashada somalilan iyagoo ah codbixiyayaasha ugu badan ee doorashooyinka somalilan hase ahaatee haweenku marnaba kama helin saamigii ay ka mudnaayeen xukuumadihii kala dambeeyey ee somalilan waxaa xusid mudan in bulshada aan dareensiino in aanay haweenku ka muuqan miiqaamka dowladnimo ee jira sida golayaasha degaanka oo ah halka baahiyaha aasaasiga ah ee biyuhu ka midka yihiin caafimaadka nadaafadda iyo daryeelka danyarta ee bulshada lagu jaangooyo waxaa kaloo iyaduna mudan in la xuso in golaha wakiilada ay ka maqan yihiin oo hal xubinoo keliyii ka joogto kaasoo ah goobta lagu dejiyo siyaasadaha iyo shuruucda laga hago bulsho caafimaad qabta taasi waxay caddaynaysaa inay jirto kala dhantaal ka jira nidaamka dimuqraadiyadda iyo talwadaagga maadaama bulshada intii u badnayd ay ka maqan tahay sida haweenka oo tirada ay iminka ku leeyihiin marka la isku celceliyo somalilan oo dhan ay tahay boqolkiiba laba dhibic lix ayay ka kooban tahay waxa ayaan darro ah in marnaba aanay suurtogelin dowladda golayaasha qaranka xisbiyada inay arrimahaas wax ka qabtaan iyagoo waafajinaya shuruucda waddanka ma jiro qodob dastuuri ah taas waan ku cadaynaya ma jiro qodob dastuuri ah oo diidaya in arrimaha u baahan dibu eegis ay kuwan haweenka iyo dadka lagada tiro badan yahay ka midka yihiin la waafajiyo shuruucda sababtaa waxaan in badan maqlayna in qodobka sideedaad ay golaha wakiiladu ay ku nuxnuxsanayeen inay lahaayeen bulshada ragga iyo haweenkuwa way u siman yihiin taasi waa qodob guud weeyaan laakiin qodobka lixiyo soddonaad ayaa wuxuu sheegayaa bulshada cid kastoo dhibaata ka soo gaadho diin ama danka maxuuaha qabiil iyo haybsooc inay tahay in dib loo eego oo shuruuc laga sameeyo taasi waxay fursad u ahayd somalilan inay uga faa'iidaysato qodobkaas oo ay waafajiso shuruucda sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in baarlamaanku ku tunteen sharcigii iyo dastuurkii somalilan oo muddo shan iyo toban sanna ay sharci darro ku fadhiyaan waa sida ay hadalka u dhigteen waana ayaan daray inay sharciga kolba say doontaan ay iyagu u fasirtaan hadday sharci ka hadlayaan iyagay ahayd inay ixtiraamaan sharciga iyagaa shan iyo toban sano iska fadhiyay meesha oo dastuurkii qaranka jabiyey oo ummadda niyad jabiyey shan iyo toban sano ay meesha fadhiyeen waxay fursad siin lahayd dumarku inay soo baxaan hadday doorashada koowaad waayeen ta labaad way soo bixi lahayn hadday ta labaad waayeen ta saddexaad way soo bixi lahayn ayaan darro waxaa iyaga oo arrimahaas oo dhan aan eegin inay qaar ka midi ay ku maaragtay tiiqtiiqsadeen dastuurka ayaa la jebinayaa dastuurka iyagu inay eegaan bay ahayd inay iyagu marka hore iska bilaabaan bay ahayd inay annaga nagu riixaan may ahayn annagoo ah bulshada rayidka somalilan waxaan ka niyad jabsannahay go-aankii golaha wakiiladu ku daadafeeyey kuna laaleen qodundada haweenka aad baanu uga xunahay ma aragna meel halkaa looga dhaqaaqo laakiin waxay taasi annaga noo tahay fursad aanu dhinaca kale uga faa'iidaysanno waxaan bulshada somalilan u caddaynaynaa inaanu arrinkaasi na niyad jabin hadday iyagu moodayaan inaan niyad jabnay annagu ma niyad jabin dagaalka iyagu maantuu kow yahay maanta ayaanu bilaabaynaa kii ugu cuslaa maanta ayaanu ismuujinaynaa soo maaha dumarku ha soo baxaan maantaanu ismuujinayna hadhow yaana idinla xumaanin sagal mustafa xasan nuur v o e hargeysa